bismillaahi araxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan fm kusoo dhawaada warka subax qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah dagaal culus oo maalintii toddobiyo tobanaad dib uga qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dowladda soomaaliya oo ka hadashay weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaadeen guri ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir dalsan t v oo gudaha u gashay markii lasoo afjaray kadib weerarkii lagu qaaday guri ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir gudoomiyaha golaha shacabka oo xafiiskiisa ku qaabilay xogayaha hay-adda ka hortagga tijaabada nukliyeerka gudoomiyaha degmada cabdicasiis ee gobolkani banaadir oo dalsan uga warbixisay uga warantay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen guri ku yaala degmadaasi gudoomiyaha gobolka hiiraan oo ka hadlay weerarkii shalay lagu qaaday guri ku yaala degmada cabdicasiis tacsiin uu diray ciidamadii ku jeeday weerarkaas iyo muhaajiriin ku geeriyooday shilbas oo ka dhacay bartamaha dalka mexico
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo forg internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo forg balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay labay labaatanka bisha februari sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana u diyaargarooba iyagiiyo faahfaahsan aynu ku bilaabnay dagaal culus ayaa waxa uu maalintii toddobiyo tobanaad ka socdaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalkaasi ayaana maanta mar kale halkaasi dib uga qarxay ciidamada somalilan ayaa waxaay madaafiic ku bilowday bartamaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool inta badan maamulka somalilan ayaana waxa ay weerar ay maalmihii ugu dambeeyey ay ku qaadayeen gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada maamulka ama ciidamada deegaanka ee sool sanaag iyo cayn ayaana iska caawinaysa aga muujiyey bartamaha magaalada ayaana mar kale saakay waxaa lagu soo warinayaa in madaafiic ay ku qaraacayaan ciidamada maamulka somalilan oo iyagoo halkaasi dagaal kugu jira maanta ayuuna dagaalku waxa uu galay maalintii toddobiyo tobanaad oo xiriir ah waxaana ciidamada maamulka somalilan ay isku dayayaan inay magaalada ay gudaha u galaan halka ciidamada deegaanka iyaguna ay iska caawin ka muujinayaan islamarkaana ay doonayaan in ay ka ilaaliyaan gudaha magaalada dagaalkan ayaa waxa uu galay maalintii toddobiyo tobanaad oo xiriir ah waxaana lasoo warinayaa khasaare kala duwan oo ka dhashay doqeymaha ee maamulka somalilan uga geysanayo bartamaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool welina ma jirto khasaaraha rasmiga ah ee laga soo wariyey duqeymahaasi balse dagaalka ayaa maanta waxa uu galay maalintiisii toddobiyo tobanaad oo xiriir ah dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay weerarkii al-shabaab ay shalay ku qaadeen guri ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolkani banaadir cali aadan axmed ayaa warkan sii dheereynaya
ciidamada amniga ayaa soo afjaray weerar dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen guri ay dowladda ku sheegtay inay ku sugnaayeen dad shacab oo ku yaala degmada cabdicasiis weerarka ayaa ku bilaawday qaraxyo kadib markii dagaalamo ka tirsan xubnaha al-shabaab oo markaasi guriga albaabka hore ee guriga isku qarxiyay intaas kadibna ay rag ka tirsan kooxda al-shabaab ay gudaha u galeen ciidamada amniga oo aan ka fogeyn goobta ayaa islamarkiiba si deg deg ah ku howlgalay si ay markaasi loo soo afjari lahaa duulaanka kooxda kusoo qaaday gurigaasi ay markaasi weerareen kooxda al-shabaab war-saxaafadeed kasoo baxay dowladda ayaa sidoo kale lagu sheegay intuu socdo howlgalka inay dhaawacyo ay soo gaareen afar ka mid ah ciidamada dowladda oo ay ku jiraan markaasi ama ku jiray ciidamada howlgalkaasi ku badbaadinayay dadka dowladda ayaa waxay tacsoo dirtay ehelada iyo muwaadiniintii la beegsaday weerarkaasi waxayna caafimaad deg deg u rajeysay muwaadiniinta kale iyo dadka markaasi ku dhaawacmay weerarkaasi ay ku qaadeen kooxda al-shabaab gurigaasi ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir
mahadsan cali aadan markaana dalsan t v ayaa gudaha u gashay markii lasoo afjaray kadib weerarkii lagu qaaday guri ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolkani banaadir faadimo cabdiqaadir ayaa ka warmaysa
saacado ka hor ayaa lasoo afjaray weerarkii lagu soo qaaday gurigan dhinaceega ah ee ku yaala degmada cabdicsiis oo ka mid ah toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir islamarkaana waxaa lagu dabiibayey sida la sheegay dadkii ku soo dhaawacmay weerarada ka socda hirshabeelle ee lagula jira al-shabaab dadkaasi halkan lagu dabiibayey waxay gaarayeen afar iyo labaatan qofood inta maanta weerarku uu socday sida la sheegay koob iyo toban qof ayaa ku dhimatay halka inta kalena la badbaadiyey askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa sidoo kale weerarka ku dhaawacmay kuwaas oo loo qaaday isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho ragga weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo lagu qiyaasay inay gaarayeen afar islamarkaana ay ku labisnaayeen dareys ciidan waxayna saarnaayeen mootobajaaj bilowga weerarku waxa uu ahaa mid qarax ku bilowday kadibna halkan ayay ciidamada dowladda iyo raggii ka tirsanaa al-shabaab ay ku wada dagaalameen guriga gudihiisa markii aad fiiriso waxaa ka muuqda burbur aad u xoogan wixii intaasi ka dambeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa ku guulaystay in weerarka ay soo afjaraan goobta uu maanta weerarka ka socday inta badan guryaha ku yaala halkaasi waxaa degan saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoona inta ugu badan ciidamada dowladda ay sameeyeen dadaalkii ku aadanaa oo ahaa inay soo afjaraan weerarka oo markii dambe ay soo afjareen gudoomiyaha degmada cabdicasiis ee gobolkani banaadir ayaa soo afjaridda weerarka kadib wax ka weydiinay sida ay maanta xaaladdu ku bilaabatay laakiin maanta waxay ahayd mucjiso luuqaasay ka soo galeen waxayna ku soo galeen xaafadda si dhuudhuumasho ah oo lug ah mana aysa soo marin meelaha jagboyntiyada yaallo hadday soo mari lahaayeen ciidanku waa arki lahaa qadar qornaydayna ahayd waxaana filayaa waa naflacaari kolley waa rafanayaan waxayna soo dabagaleen dhaawicii halkan dadkii soo baabi'iyey shalay iyaga oo soo afjaray ayay ka daba yimaadeen alxamdulilah dhaawicii intii badnaa waa badbaadinay iyagana wakaa meydkooda halkaas yaallo marka tirada dhimatay oo dhaawaca ka dhimatay iyo tirada ayaga ka dhimatay dad isla eg waaye dhaawacuna wuu kooban yahay ma badna marka waxaan u arkaa inay ku fashilmeen arrintaas waa tiri kooban yihiin weliba hadda waxaan bilownay oo mar dhow aan shaacinaynaa aanan la sheergaraynay hay-adaha amniga kaamamka xataa inaan ka soo qaadnay tirikoob oo guri walba inta ku nool aan sawirnay damaanadna aan keennay oo qof aan damaanad lahayn uusa deganayn kaamamka laakiin maanta waad garan kartaa xataa meelaha waaweyn oo dowladda ay degan tahay markii la lugaynayo way adag tahay in la isbaaro haddii hub ay baabuur iyo la soo geli lahaayeen taa waxay jagboyntiyada iyo eryooyinkan waa la shakin lahaa laakiin waxaa isu furan muqdisho daafaheeda lug baa la wada maraa dadkuna deegaanka eheliyaday leeyihiinoo waa ku soo dhuuman karaan marka bulshada waxaan u sheegayaa deegaanka cabdicasiis iyo gobolka banaadirba inay ka fiirsadaan dhuumashada dhexdooda lagu soo dhuumanayo sababtoo ah kala dilay waa iyaga kan ayagoo dhimanayana oo ay soo badbaadiyeenna ay soo gudbiyeenna waa ayaga marka inay ka badbaadaan inay dad badbaadiyaan oo ay ka shaqeeyaan bulshadaa laga rabaa annagu waa dadaalnaa habeen iyo maalinaan u taagannahay laakiin waxaa layidhi tuugo kula taal tabtaa ma weydo marka tuug kula degan waaye
dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xogayaha hay-adda ka hortagga tijaabada nukliyerka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay xoghayaha fulinta hay-adda ka hortagga tijaabada nukliyerka oo warbixin ka siiyey shaqada hay-adda xogayaha fulinta ee hay-adda mudane robert valot oo sharaxaad ka siiyey gudoomiyaha golaha shacabka sida ay u socoto kubirista hay-adda ee soomaaliya iyo sida looga faa-iideysan karo ayaa waxa uu ka warbixiyey howlihii u qabsoomay ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa bogaadiyey in xogayaha hay-addan uu yimaado muqdisho kadib kulankooda vienna oo fariintiisa uu soo gaarsiiyey dalka isagoo xusay in laga faa-iideysto shaqaaqooyinka muhiimka ah oo ay hay-adaasu ay qabato dhinaca kalena gudoomiyaha degmada cabdicasiis oo dalsan waraysi siisay waraysi ay siinaysay uga warantay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen guri ku yaala degmada cabdicasiis faadimo cabdiqaadir ayaa mar kale waraysigaasi la yeelatay gudoomiyaha degmada cabdicasiis gudoomiye soo dhowow saacado dheer kadib weerarkii lagu soo qaaday gurigan ku yaala degmada cabdicasiis oo ad adiga halkan gudoomiye ka tahay bal xaaladdu sidee ku bilaabata marka hore
walaahi nimankan waxay ku soo galeen si lugay ku soo galeen hadday soo galeenna dhibaatay ayagana waa loo geystay iyaguna dhib aan badna inay geysteen
gudoomiye anagoo og meeshaan inay degan yihiin saraakiil ciidan oo qayb ka mid ah ee mas-uuliyiin u shaqeeya dowladda haddana sidee ku suurta gashay al-shabaab inay halkaan imaadaan waxaa cajaa'iba al-shabaab maaha dad kor nooga yimid waa dad deegaankii degan waa dad familiyadoodii ay degan yihiin meesha maaha yacni ajnabi aad wejigiisa garan kartid oo ay ku qoran tahay al-shabaab laakiin maanta waxay ahayd mucjiso luuqaasay ka soo galeen waxayna ku soo galeen xaafadda si dhuudhuumasho ah oo lug ah mana aysa soo marin meelaha jagboyntiyada yaallo hadday soo mari lahaayeen ciidanku waa arki lahaa qadar qornaydaynay ahayd waxaana filayaa waa naflacaari kolley waa rafanayaan waxayna soo dabagaleen dhaawicii halkan dadkii soo baabi'iyey shalay iyaga oo soo afjaray ayay ka daba yimaadeen alxamdulilah dhaawicii intii badnaa waa badbaadinay iyagana wakaa meydkooda halkaas yaallo marka tirada dhimatay oo dhaawaca ka dhimatay iyo tirada ayaga ka dhimatay dad isla eg waaye dhaawacuna wuu kooban yahay ma badna marka waxaan u arkaa inay ku fashilmeen arrintaas waataa gudoomiye waxaa sheegtay in al-shabaab aa dhahday dadka deegaanka ka mid yihiin marka laga soo tago guryaha ku yaala degmada cabdicasiis oo qeybaha dowladda ay degantaa mooye inta kale shacabka degan maamulka ma tira koobna miya waa tiri kooban yihiin weliba hadda waxaan bilownay oo mar dhow aan shaacinaynaa aanan la sheergaraynay hay-adaha amniga kaamamka xataa inaan ka soo qaadnay tirikoob oo guri walba inta ku nool aan sawirnay dammaanadna aan keennay oo qof aan dammaanad lahayn uusa deganayn kaamamka laakiin maanta waad garan kartaa xataa meelaha waaweyn oo dowladda ay degan tahay markii la lugaynayo way adag tahay in la isbaaro haddii hub ay baabuur iyo la soo geli lahaayeen taa waxay jagboyntiyada iyo eeryooyinkan waa la shakin lahaa laakiin waxaa isu furan muqdisho daafaheeda lug baa la wada maraa dadkuna deegaanka ehelyaday leeyihiinoo waa ku soo dhuuman karaan marka bulshada waxaan u sheegayaa deegaanka cabdicasiis iyo gobolka banaadirba inay ka fiirsadaan dhuumashada dhexdooda lagu soo dhuumanayo sababtoo ah kala dilay waa iyaga kan ayagoo dhimanayana oo ay soo badbaadiyeenna ay soo gudbiyeenna waa ayaga marka inay ka badbaadaan inay dad badbaadiyaan oo ay ka shaqeeyaan bulshadaa laga rabaa annagu waa dadaalnaa habeen iyo maalin aan u taagannahay laakiin waxaa layidhi tuugo kula taal tabtaa ma weydo marka tuug kula degan waaye oo naflacaariya oo rafanaayo nimankan tigid wan weeyay wataan meeshaay arkaan waxay ku galaayaan qaab arxandarra ah laakiin tan inay ku fashilmeen ayaan filanaya rag dhaawaca oo shalay iyaga soo laayey bay dhowr ka dileen inta iyaga hadda ka soo gasha meeshaan in la miday dileen marka waxaan u arkaa dad rafanaayo rafashaduna maadaama deegaanadii waaweynaa laga soo saaray dee mar walba way imaanaysaa
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo hadalsanee muqdisho markaana muhaajiriin ayaa ku geeriyooday shil bas oo ka dhacay bartamaha dalka mexico toddobiyo toban qof oo muhaajiriin ah ayaa geeriyooday dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib shil bas ah oo ka dhacay bartamaha dalka mexico baskan ayaa waxaa la socday shan iyo afartan muhaajiriin kasoo kala jeeda dalalka venezuela colombiya iyo sidoo kale kuwo kasoo jeeda bartamaha latin america wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dalka mexico joelo horta oo la hadlay suxufiyiinta ayaa u sheegay in inuu shilku ka dhacay wado weyn oo highway ah shan iyo toban qof oo ka mid ah muhaajiriinta waxay ku dhinteen isla koobta halka ay laba u dhinteen dhaawacii soo gaaray iyadoo shan iyo toban kalena uu dhaawac oo dhaawac ah ladhigay la dhigay isbitaalka shan kale ayaa waxaa laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad sida uu wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dalkaasi u sheegay saxafiyiinta sida laga soo xigtay xafiiska dacwad oogaha maxalliga ah waxa uu basku kasoo waxa uu sheegay in basku uu kasoo amabaxay magaalada dujbeela ee koonfurta dalkaasi wuxuuna ku wajahnaa caasimada dalkaasi ee mexico city la yidhaahdo rawalkii baska iyo kaaliyihiisii lacag uruuryaha ayaana ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday baska qalimay warbaahinta dalka mexico waxa ay baahiyeen inuu dareen darawalkii lumiyey kontaroolka baska oo uu si xowli ah u waday taasina waxa ay keentay inuu basku uu qalimo toddobaadkii hore domaneeyo muhaajiriin ah ayaa waxa ay ku dhinteen shil ka dhacay dalka banama kadib markii uu bas ku dhacay waadi waana shilkii muhaajiriinta ee ugu xumaa taariikhda dalkaasi ka dhaca gudahaan dhegeystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen dalsan efa muqdisho waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel